waxaa magaalada gaalkacyo ka furmay tobabarkan oo lagu baran doono doorka warbaahintu ku leedahay horumarinta nabadda iyo ka hortagga wararka keeni kara colaadaha waxaana tobabarkan soo qabqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha galmudug iyadoo lagu bartilmaameysanayo koruqaadista aqoonta iyo mas-uuliyadda wariyaasha ka saaran deegaanka furitaanka tobabarkan waxaa ugu horeen ka hadlay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta gobolka mudug baashe cali xaashe oo sheegay in warbaahintu ay door weyn ka ciyaari karto nabadda iyo ka hortagga marin habaabinta bulshada waxaana sidoo kale sheegay in wariyaashu ay mas-uuliyad weyn ka saaran tahay hubinta iyo saxnaanshaha wararka ay baahinayaan waan ogeyn sanado ka hor sida ay ahayd heshiis wada jir ah oo wariyaasha puntland iyo galmudug ay gobolkan isa kaashadeen ayaa waxaa horseed u noqotay in maanta meesha dabcan la joogo ay dabcan wax ka soo gaarsiiyaan horumarka nabad waa la socoteen colaada gobolka mudug hadda wax ku siman sagaal bilood ay socotaa weli dee warbaahinta gobolka mudug sida si xun umiis adeegsan oon waxaa laga qaataa maalinkai dib heshiisiin maalinkai wafdi uu tago maalinkii dee baaq nabadeed mataa la dirayo
dhankiisa agaasimaha waaxda tababarada ee dowladda hoose magaalada gaalkacyo faarax sheekh cabdulqaadir ayaa waxaa uu kula dardaarmay suxufiyiinta inay tababarkan uga faa'iidaystaan si dhab ah si ay bulshada ugu adeegaan social mediahu waxaa wax lasuu gudbiyo misaalan qofbaa waxaa ku xihan intaasoo kunoo qof amase malyanis qofaa ku xihan wuxuu dhigahayaa mdbejkiis wuxuu dhigahayaa hadal aan la hubin ama hadal liduko a nabadda marka intaas waa ka dhaga qaadaan dal iyo dabadba waa laga dhaga qaadaya marka waxaa loo fahmayaa hadalkaas hadal ruda inuu yahay waana la wada qaadanhaya waana lagu bahalka la yidhaha qof walba arrintaasu bahalka le sii tabinahaya oo sii faafinahaya dad baa waxay leeyihiin sii faafi war beenuu sheegahaya ama war liduko a nabadda ama haddii la marka wuxuu ku leeyahay sii faafi taasuna waa khalad marka asxaabey ma ahayn dadkii wax loo sheegi jira loo sheegi lahaa ma ihdin ee dadka ayagu dadka tawjiihin lahaa dowladda dhisi lahaa dadka isu keeni lahaa qabaa'ilaadka nabaddooda ka shaqayn lahaa wax walba samayn lahaaba tobabarkan ayaa la filayaa inuu kor u qaado fahamka wariyaasha ee ku saabsan samaynta wararka iyo qoraalada si ay nabadda door muhiim ah uga qaataan sidoo kalena ay ka digtoonaadaan wararka keeni kara kicinta bulshada